ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii kooxa hubaysani xalay laba bam gacmeed ay ku tuureen guriga wasiiru dowlaha gaashaandhigga dowladda federaalka maxamed cali xagaa oo ku yaala degmada xamarweyne ee gobolka banaadir kooxihii weerarka fuliyey ayaa goobta isaga baxsaday waxaana dhacdada kadib guriga gaaray ciidamo boolisa oo ka tirsan saldhigga afarirdood ee degmada xamarweyne taliyaha saldhigga afarirdood ee degmada xamarweyne gaashaanla dhexe cabdulqaadir axmed shire oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey qaabka weerarka u dhacay iyo tirada dadka wax ku noqday way jirtaa xalay in bambagacmeed labaa la tuuray waxaa lagu tuuray guri wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga iyo xildhibaano ay degan yihiin goobta gudihii ciidankii ilaalada ah baa ku jiray markay dhaceen wax kadib ayaan goobta tagnay goobta dadkii dhaawacaa baan ka qaadnay oo labaa markaa dadka dhaawacnay waxay ahaayeen afar qof oo midii uu ku geeriyooday isbitaalka madiina ninkaa geeriyooday wuxuu ka mid ahaa dadka guriga deganaa oo nin shacab u ahaa ilaalada waardiyaha oo guriga ilaalinaysay oo guriga gudihiisa galay bambooyinkii markay dhaceen waxaa ku dhaawacmay iyagoona saddex saddexdaas nin ka mid a waa geeri nin ka mid a wuxuu ahaa ninkii dhaawac saalan haddee saasay wax u dhaceen taliyaha saldhigga ayaa sidoo kale ka warbixiyey tirada dadkii ay ku soo qabteen howlgal baaritaan ah oo ay ka sameeyeen deegaanka ay wax ka dhaceen ee uu degan yahay wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga goobtii uu ka dhacay dhaawaca waxaan ka qabanay dad baaris aan usoo xirnay dadkaas baaris baa ku socota baarista wixii nooga soo baxa baan arki doonaa shan qof baan ka soo qabanay goobta hadde baaris baanu ku wadnaa wixii kasoo baxan waa ogaanaynaa taliyaha saldhigga afarirdood ee degmada xamarweyne ayaa ugu dambayntii ka hadlay sababaha fududeeyey in bam gacmeed lagu tuuro guriga wasiiru dowlaha gaashaandhigga waxaana uu dhanka kale ka warramay xaaladda guud ee degmada xamarweyne haddii amniga nimankii u fadhiyey ee ilaalinayey guriga oo staafka u ahaa wasiiru dowlaha ay banaanka fadhiyaan waxba ay maay dhaceen laakiin degnaan ay degnaadeen oo iyagu ay isdhigteen ayaa bambooyinka loogu xooray annaguna isla markiiba degdeg ayaan uga howlgalnay xaaladda amniga degmada waa boqolkiiba boqol wax dhibaataa uu degmada ka dhacay muddo adda dheer oo afar bilowda ma jiraan nabadgelyadeedu waa fiican tahay magaalada waxa weeye habeen iyo maalin waxaanu ka haynaa shaqo shaqadaasoo qusaysa amniga ciidamaduna waajibaadkoodii ciidanka booliiska saldhig ka shaqeeya waa gutaa iyadoo ay howlgallo xataa ay ka sameeyaan iyo roondo magaalada gudaheeda nasiib wanaag xalay markay wax dhacayeenna waxay ahayd habeenkii koowaad oo wax dhaceen waxqabadka marka degmada amnigeedu saasuu u fiican yahay dhinaca kale kooxa hubaysan ayaa saakay sideeddii aroornimo degmada dherkenley ee gobolka banaadir ku dilay korneel yaxye aadan cali oo ka mid ahaa ciidamada militariga soomaaliya kooxihii weerarka geystay ayay u suuro gashay inay si fudud goobta uga baxsadaan mana jirto ilaa iminka cid loo soo qabtay falkaasi welina kama ayan hadlin dilka sargaalkaasi laamaha amniga dowladda federaalka iyo maamulka degmada dherkenley intaba weerarada maanta muqdisho ka dhacay ayaa waxaa ka mid a dil suuqa bakaaraha loogu geystay askari ka mid ah ciidamada dowladda federaalka iyadoo sidoo kalena uu dhaawacmay askari kale oo ka tirsan ciidamada munishiibiyada kadib markii askartan oo wada socota ay soo weerareen lix nin oo bistoolada ku hubaysan waxaana u suuro gashay askartii lasoo weeraray in iyaguna ay dilaan nin ka tirsan kooxihii hubaysnaa sida uu v o a u xaqiijiyey afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane xasan kaafi qoyste v o a muqdisho